Day regaalke, day regaalke, day regaalke.
soo yaree soo yaree labada soo da Day regaalke, dalaal daawalooma, daawalooma.
sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga waxyaabaha lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah in intii lagu guda jiray ay daaday dayr barwaaqo weyn ah taas oo dad iyo dunyaba ay uga soo kabteen abaartii iyo roob yaraantii sanadihii lasoo dhaafay ee isku xigay daadad soo fatahay iyo fatahada iyo meelaha qaar ka jiray kuwaas oo naf iyo maalba galaaftay ha yeeshee khasaaraha ka dhashay waxaa ka badnaa nimcada la helay xareedda ayaa balliyada ceegaagsatay iyadoo warahuna ay buuxsameen dhirtuna way doogawday waxaana cayilay xoolaha iyadoo oo neefkii irmaanana caana laga maalayo toddobaadyo ka hor aniga iyo koox kale oo ka tirsan warbaahinta islaamiga ah ayaa waxa aan tagnay deegaano hoostaga degmada barawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaana safarkeenu ahaa mid xiise leh iyadoo ragga qaarna ay aqoon ka kororsadeen waxaan u martiinay geelley keligood ah oo aanay reereela joogin kuwaas oo nooga sheekeeyey xaaladda ay ku sugan yihiin iyo barwaaqada ay heleen iyagoo allah uga mahad celinaya cuntadeena ugu badan ayaa noqotay caanageel oo goortaa lasoo dhisay oo dhakalkii ku jira xoortuna ay ka korayso laba habeen ayaanu ka hoyanay xerada amaba moorada geela xilli aroor ah ayaan dhammaanteen gudaha u galnay halka geelu fariistay xilligaasna waxaa geelu ahaa mid canuga ee dhashay uu nuugayo mid la lisayo mid ratigu roorinayo mid raamsanaysa iyo mid geedaha u dhowlaacaysa
jojojo
waan fiicanna wax mashaakila ma lahan geel baan dhaqaalaysanaa waa iska fiicannahay wax mashaakila ma qabno aad baan u fiicannahay geelaasaan dhaqaalaysanaa waa isagaasaan ku noolnahay caanihiisa haddii aan haysanno wax kale oo aan u baahannahay ma jiraan mararka qaarkood oo kale xitaa waxaana u baahanaynin biyo aan cabno marka waa iska fiicanna wax mashaakila mala barwaaqo iyo nimcana ilaahay baana siiyey alxamdulilaah nin dabaal uu bartay ma daayee geestayda ayaan geela ka dhisay dabadeedna dhakal xumbadu ka korayso ayaan meel la fadhiistay
jojojo
inkastoo dhulku uu doog yahay haddana waxaa bilowday kulayl sidaa awgeed waraha iyo balliyada ayaa geela la geeyaa xilliyada harki si looga waraabiyo geeljirayaashu waxay isku dayayaan in geelu aanu biyaha lugta gelin si aanay u xumaan sidaa awgeed waxaa lagu waraabiyaa kaalin meel aan biyaha ka fogeyn laga dhisay halkaas oo biyaha loogu shubayo Day dhalkaada, day regaalke, day regaalke, day regaalke.
soo yaree soo yaree labada soo da Day regaalke, dalaal daawalooma, daawalooma. Gabay gudalkaada, gudalkaada. Gabay guregaalki, guregaalki. Abokay. Gabay guntalauso, guntalauso. Gaabaney, gaabaney gur, gaabaney gur. Gaabaney gur. Gabay goos lagaari, goos lagaari. Gaabi weeye, gaabi weeye. Eley gaaralooma, gaaralooma. Ow geeliyaroogan, geeliyaroogan. Gaabi weeye, gaabi weeye. Gaaralooma, gaaralooma.
dhallinyarada geeljirayaasha ah ayaan ka waraystay sida xaalkoodu uu yahay wakhtigan barwaaqada ah iyo xaaladda noloshooda ay ku sugan tahay geelu horta runtii waa waa fiican yahay oo geela waa hanti horta la dhaqalaysta ninkii dhex jooga oo la jirana waxaas u baahan yahay ma jirta nolol kale oo hadda macnaha as magaala ama hadda een xaafad as ugu baahan yahay hadda ma jirto runtii geela waa xoolo la dhaqalaysto oo muhiim ah waay haddaad irmaan kuu yahay oo hadda midna waa iska rimi oo waa mid qaybsan oo la sugaay midna waxaa weeye waa geel oo maxaan ku idhahdaaye irmaan oo gugii dhalay waay oo micnaha dhergey fiican wata runtii geelaas marka waa adiga ninkii ku dhex jira hadda waxaas dhib hoos qabo ma jirto waa un adiga waa xaaladiis habi waay caanaad ka maalaysan caanaad ka maalaysaa waqti kastaba saacad kastaba waa hasha caan laga male laba iyo tobanka saac maanta saacad kastaba hasha caan laga male haddii barwaaqa haysto nimcada ugu dhex jiro baahi gaajo qaban xoogaani oo qaniin qaniin iyo waxa baana dhibo oo ilaahay kuma cadaabe adigu qaniin qaniin kasaana shudaynahay moogada xaaladana baraf bay garaacaysa barwaaqan helnay nimca barwaaqa adduunya nimca tolfashuuq baan joognaa Haye, haa boodka ma dhaafayaan saan baa loo dirina ciyaalka yar yar baa soo xaray haye.
markii baraysa saan oo kale joogo tuuli meeshaan oo garisweyne la yidhaha la tagaayo garoobaha gashaantiyaalkaada waddanka madba reero ku yeelataan baa malleen haye oo kaa xaaladana meesha maraysaa wa- waxaad doonaysaa halkan inaad ka guursaan haa inaan ka guursanaan doonaynaa waddanka degno oo actionkaasaan baan doonaynaa hadda haye waa kaa Eh, marka geelu xilligaan oo kale dhib male wuu iska dhaaqi xilligan oo kale waxaa waa barwaaqani xoogaa hadda uun kanaaca yar iyo baal baal yar baa dhibahaya ma ogi xaaladan hadda baraf bay garaacaysaa aad iyo aad weliba haye si saa'id ah haye Mhm.
maxay tahay hawshiina ugu weyn maxaad qabataan marka geelu uu iska dhaaqayo dee uusan dhib badan een lahayn Eh, marka laga soo tago dee tuulooyinkan aad- nowgaa horta waa iska sha'nigiisa waa iska fara badan yahay oo rag waa isxifaaleeyaan oo waxaa la yidhi waa saan oo kale markay tahay ragga waa isxifaaleeyaan oo su- urqaad ma laha haye waa kaftamaan oo waa la isxifaaleeyaa oo waa la legdamaa oo waa la xarbiyaa oo waa la sacaayaa oo ikshinkiisa wakaa Hey.
lusugumana xumo farxadda liyaa liyaa ku dhisan oo kaa fahmadaa ku dhisan haye marka oo kaasoo ninin farxad buu ka sii qaaday marka taasoo loo kabsan ninna xoogaa uurciin baa la yidhahdaa xoogaa inuu didiido waa laga yaabaa intaa kadib ragga qaar aan anigu ku jiro ayaa u safray deegaana ka tirsan gobolka baay rafaad badan ayaa waddadeen ugu qabsaday waxaana mootooyinkii aan wadanna ay noqdeen kuwo inagu aanu riixayno meel loo socdo daqiiqado ayaan u soconay shan saac iyo bar xaalado culus oo na soo wajahay iyo dhul kaneeco badan oo aanu habeen ku barinay kadib allah mahadii habeenkii kale ayaanu cid galnay maalmana siina ah kadib shaqadeenna ayaa dib u bilaabatay xilli fiid ah ayaanu mooto ku tagnay xero geel fadhiyo oo ku taalla agagaarka deegaanka dheer owsaan leh oo hoostaga yaaq baraawe oo ka tirsan gobolka baay qaar ka mid a geeleyda ayaa si wanaagsan noo soo dhoweeyey waxaa la culayaa dhakal amaba ameel bire ama doobta kii aad u taqaano xilliyada fiidkii geeleyda qaar ayaa isu yimaada iyaga oo is waraysanaya
laakiin nur baad nur baad laakiin haysataa deeqaa waad ku barday meesha hadda ayada afar waa dahday
halkan ma yaallo joodarigii ismuunyada ahaa ee aan xaafadayda kula seexan jiray laakiin geeleyda qaar ayaa sameeyey horumar oo sijaayado ayay gogladaan sijaayada ayaa aniga iyo saaxiibkay laynoo dhigay meel geela dhexdiisa ah sababtoo ah marakaneecooyinkii ayaannu iska soo hilmaannay kolka waxaa la doonayaa in kaneecadu ay naga yaraato maadaama geel badan uu inagu hareeraysan yahay hal waliba way raamsanaysaa waxayna dib u burburinaysaa geedihii ay maanta soo daaqday waa subax kale iyo meel barwaaqo ah oo aanu caano geel ku dhammayno ayaan u tagnay maalintii waxaan u tagnay geeley kale durbadiibana qurba caananuug ah oo laba bilood jira ayaa laynoo qalay kaas oo hilibkiisu aad u macaanaa galabtii ayaan u caraawnay halkii geelu saaka u soofay wixii aanu koortiisa iyo shanqartiisa dhegaysanaba waxaan u tagnay asiga oo meeldoog ah daaqaya islamarkaasina qowsaaro dhuudhuuban ay dhex joogaan durbadiiba waxaanu dhannay caano kulul oo goortaa la lisay assalaamu calaykum waalaikum salaam haye bal maxaad qabanaysaa hadda geel baa maalaya
xalfad caana ka maalaysaa adigii saaxiibka seed yeelaysaa waa cabaynaa
maasha allah maalintii oo dhan gel iska maalaysaa ya markii baahan aha, markaad baahataan
waa laysinaynaa Ay, waa cabaynaa haddan ay. marka laga soo tago inaanu wadano shaqadeena weriyanimada tani waa dalxiis cajiib ah oo aan qarash nooga bixin sida dadka ku nool wadamada qaarkood oo kale waxaa la gaaray goortii geela loo hoy lahaa mooradii amaba gasadii uu saaka ka soo dareeray dhabbaha ayaa nacagta u saarnay habeenkaas wakhtigii hurdada mooye caana dhamis iyo la sheekaysiga geeleyda ayaanu ku howlanayn in badan oo ka mid a geela baarqabka ayaa abaahiyey oo durba waa ay goojiyeen amaba waxaa la hubsaday in ay rimeen laakiinse waxaa jira qaar weli owrku dacalka saarayo subaxdii qaalin ayaa loo jilib xiray mid ka mid ah laba baarqab oo geela ku jirta intaa kadib waxaan u ambabaxnay deegaano kale oo ka tirsan gobolka baay subaxyada qaar ayaanu tagnay xeryo geel ka dareerayo oo ku yaala deegaano hoostaga degmada buulafulay ee gobolka baay dhammaan goobihii aanu tagnay geeleyda intii aanu la joognay waxay geela ka dhayayeen cayayaanka sida shilinta qaniinka iyo kuwo kale oo dhiigga ka jaqa guud ahaan deegaanada aanu booqannay waxaa ka talisa xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana geelaydu ay sheegayaan in ay nabadgelyo haystaan waxa ay tilmaamayaan in waayadii hore aan shareecada islaamka la isku xukumi jirin aan dadku isdhex mari jirin laakiinse hadda ninba halkii roob uu ka do-o amaba uu barabax ku tuhmayo uu geeliisa u kaxaysa karo waxaana arrinkaa caddaynaya in aan meelaha qaar kula kulannay geeley deegaanadooda rasmiga ah boqolaal kilomitir ay noo jiraan kuwa oo noo sheegay in dhowrkii sane ee lasoo dhaafay aanay deegaanadoodii cagta dhigin weli waxaan u sii hamuun qabaa joogitaanka miyiga iyo halka geelu daaqayo oo waaye waaye xasuusinaya
haddaan caanahan la cabaay geeli waay hadda magaalo wax yaala ma lahan kii beledka joogana miyuu usoo socdaa ay
baasha waadihay soo marta ay alxamdulilah ilaah ka mahadsan waxaa keenay bisababin amni iyo istiqraar bifadli illaahi wa karamihi bacd almujaahidiin mhm.
waxaa keenay alxamdulilah amnigaa keenay
marka reerkana magaalada ay ku degan yihiin halkan baadiyahana geela ku daaq ما شاء الله ما شاء الله
meeshana ku daaqaya الحمد لله أرن إلهنا فيه alxamdulilah